xaqiiqdii dadka wadanka dhammaantood aad ayay ugu walaacsan yihiin qof walibana dareen gaara ayuu ka muujinayaa dadku marka hore waxay aada u hadalhayeen diyaaradii hore ee lalacaa muddada ilaa afarta bilood ka dhawaadka ah tiyo ayadoo lala yaaban yahay ayaa mid kale ay dhacday waxaa la yaab leh marka diyaaradda intaysan soo kasoo ambabixin amsterdam mid kamid a rakaabka sawir uu qaaday ayuu wuxuu soo dhigay facebooka uu leeyahay haddii lacala diyaaradan la waayo diyaaradda aan raacay sidaan u eg tahay marka dareenka waa uu jira xataa rakaabka diyaaradda soo raacayo waxay aaminsanaayeen inay dhima diyaaradda la weyn karo ama ay burburi karto marka saas aawadeed ayuu facebooka hore usoo dhigay uu leeyahay haddii diyaaradda aan saarnah la waayo sidaanay u taallahay ogaada marka dareenka mid guud wuu jiraa mid gaara wuu jiraa marka dadka maleeshiyaanka iyo dadka dibadaha ka imaanaya ee diyaaradda ku socdaalayana aad ayay u hadlaya arrimahan qofkaasi soo dhigay barta internetka ama goobta lagu xiriiro arrimaha bulshada dadku ay isku wedaarsadaan facebooka ma waxa uu dhashay wadanka maleeshiya mase waxa uu ka mid ahaa dadkii kale ku safrayay diyaaradda
wuxuu kamid ahaa dadkii diyaaradda ku safrayay wuxuu ahaa qof hollandiis ah luqada wuxuu kusoo qoray oo oo maxaa la dhahaa holland intaysan kasoo ambabixin maxaa la dhahaa amsterdam waa tahay bal waxaad iga warantaa tallaabooyinka ay qaadayso dowladda maleeshiya maxay tahay oo la xiriirto arrintan hadday noqoto baaris iyo taba dabagal intaba dowladda maleeshiya arrimo badan ayay isku dayday waxaana socday dadaalo badan oo caalami ah hadda xalay shalay waxaa dalka maleeshiya ka amabaxay markii saacaddu eeday koo iyo tobanka subaxnimo wasiirka maxaa la transportationka oo u ambabaxay maxaa lahaa dhinacaasi ukraine dowladda maleeshiya waxay rabtaa inay gacanta kusoo dhigto black boxkii diyaaradda saaraa oo iyadoo ay ku andacoonayso annaga ayaa xaq u leh maadaama dadka diyaaradda laha aan nahay marka black boxki inaan soo helno si aan xoog badan u ogaana ayay leeyihiin waxaa kaloo la diyaariyey ciidamo oo macnaha dibadaha ka howlgalo marka ay musiibooyinka noocan oo kale ay dhacaan ciidamada stanby ayay ku jiraan mar la wareysanayo sarkaal kamid a saraakiisha ciidamada waxa uu yidhi ciidamadana waa diyaarsan yihiin waxaan rabnaa inaan tagno goobta uu dhibka ka dhacay si aan usoo ogaano xaqiiqda dhabtaa haddii ay nooca madfaca ku dhacay diyaaradan waa tahay shaafici bal dhinaca kale waxaad ka warantaa ee sumcadda shirkadda malaysian air oo markii labaad muddo ee laba bilood waxaan dhameen dabcan bilo gudahooda ay soo wajahday shil noocaaniya dadku maxaa ay isla dhex marayaan magaalada caasimadeed joogto dadku xaqiiqdii waa ay ka yara aamin baxsan yihiin shirkadda taasna waxa ay sababtay in saamigii shirkadda uu hoos u dhaco marka aad fiiriso diyaaradda saamigeeda maanta suuqa wuxuu ka jooga laxaag aad u yar mararka qaarkood waxaa suuq lees dhex maraa in la joojiyo bixinta saamiyada shirkadda malaysian airways tiyo ay jirto waxaa jiro dadaalo kale oo dowladda ay rabto shirkadda inay ka dhigto shirkad private ah maadaama ay hoos u dhac weyn uu ku imaaday sida aan wararka ku helayo bilooyinkii lasoo dhaafay c e o gii ama ninkii madaxda ka aha shirkadda xatii xilka waa laga qaaday c e o cusub ayaa loo magacaabay haddana ti ay jirto weli wax isbeddela ma aysan dhicin marka dhaqaale ahaan shirkadda hoos ayay u dhacday waxa la sugaaba waa haddii ay la wareegto private sector waxaana aada loo hadlhayaa banki la yidhaahdo may bank oo laga yaabo inuu ku guuleysto inuu maamulo shirkadda mas malaysia waa tahay bal waxaad iga warantaa dhinaca kale ee meydadka inkastoo la sheegay rakaabkii diyaaradda inay u badnaayeen dad u dhashay wadankaasi netherland oo gaaraya ku dhowaad laba boqol dadkuna waxay ahaayeen laba boqol sagaashan iyo sideed qof wadankaasi malaysia dabcan shaqaalaha diyaaradda waxay noqonayaan maleeshiyaan marka wax meydada oo la keenay magaalada joogtid ama hadalhayn arrintaasi la xiriirto tirada uga dhimatay ilaa hadda wax meydada lama keenin marxale aan fiirsanayo telefishinka qaranka ayaa waxaa mid kamid a wasiirada ayaa wuxuu leeyahay ayeyadii ayaa ku jirta dadka ku dhintay ee shilka marka wuxuu leeyahay waxaa nolkaga baahaya inaan muujino adkeysi iyo karti si aan maxaa lahaa u waxayno marka ilaa iyo hadda wax oo meydada oo soo gaara ma jirto arrintana waxa laga warsugaa waa marka ay wasiirada meesha ay tagaan iyo gurmadka degdega ee malaysia kolley dhinacan kale oo waxaa ku jiray dad badan oo caafimaad oo waxaa la hadalhayaa dad u socday dalkan australia uu kamid ahaa dhakatar aad u weyn oo ku cilmi dheer cudurkan h i v adiska asigana dadkii meesha ku dhintay kamid ahaa xali mar aan la xiriiray amsterdam yara jooga saaxiibana aan weydiiyey telefishinada waxay hadalhayaan wuxuu ii sheegay in ay dadka ay ka aada uga hadalhayaan dadkii caafimaadka ku dhintay weliba ninkan gaarka loo yaqaano oo ijaaziga ka shaqeeya marka ilaa hadda meydadki laba dhinac lama keenin amsterdam lama geenin ayuu leeyahay dhinacan malaysia ilaa hadda waxna soo gaar ma jiraan